waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo quruxdaan aan fadhino iyo meesha aan fadhino soomaaliya meeshaasay gaartay toddobaatameyadii halkaasay tagtay halkaasa haddana mar labaad laga keenay waxay markii hore ku burburtay wada tashi la'aan iyo in laga fekeri waayo ama laysu qiri waayo in talada la wada leeyahay oo koox gaaruhu ismooday inay dadka ka caqli badan tahay ka wadanaysan tahay ka wanaagsan tahay ka toosan tahay dhallinyaro badanoo halkaan fadhisaa oo wakhtigaas maba dhalan waa nimanka la baxay golihii kacaanka ayaga waxay la ahayd inay cid walba ka wanaagsan yihiin cid walba ka caqli badan yihiin cid walba ka wadanisan yihiin talaxumadaas iyo ilduufkaas iyo tashila'aantaasa halkaas la geysay afartan sano kadib annagoo weliba intii ka tabar yar oo taladeennu weli ay kala baahsan tahay oo dagaallo qabiil weli jiraan oo diba heshiisiin dhaba aan la samayn ayaa mar labaad haddana gobolka waxaa ka kacay duufaan kale oo geopoliticsa ka kacay waxaan halis ugu jirnaa inaan ilduuf labaad galno oo aan ku wareerno duufaantan marka labaad kacday oo awoodo milatari iyo awoodo dhaqaalo ay ku tartamayaan khayraadka iyo istaraatiijiyada soomaaliya halka ay ku taal waxaa arrintaas ku jira waddamo derisa waxaa ku jira waddamo gobol waxaa ku jira waddamo caalami ah sababtuna wax kale ma ahee meesha aan ku naal ayaa qasbaysa inay cid walbaahu danaheeda naga waardiyaysato inaan duufaantaas mar labaad aanaan ku ilduufin oo aanan ku dhibaatoobin waxay u baahan tahay inaan taariikhda wax ka baranno oo aan tashanno waa arrin ka weyn koox yaru inay isbiddo inay dadka ka caqli badan tahay ka wadanisan tahay ka toosan tahay ka cilmi badan tahay waa arrin ka weyn mucaarad iyo muxaafid waa arrin ka weyn dawlad federaal iyo maamul goboleed waa arrin u baahan soomaaliyoo dhan shacab iyo dawlad in laga tashado sababta oo haddaan mar labaad qaladkiioo kale aan galno annagoo taladeennuna aysaan tahay tabarteennuna ay saan tahay markaan waxaan halis ugu jirnaa in annagoo fiirinayna waddankeenna iyo khayraadkeenna ayadoo nala ka talagelin la qaato waxaan halis ugu jirnaa dawladnimada iyo calanka aan hoos joogno inaan weyno waxaan halis ugu jirnaa qowmiyadda soomaalinimada in la waayo sidaas daraaddeed khatartanna hortaal ma aha khatar sahlan waa arrin u baahan inaan isweydiinno su'aalo muhiim ah waa maxay danta soomaalida annagu qaranka soomaaliya haddaan nahay horta danteennu maxay tahay ama si kale haddii loo yidhaha national interest maxaan leenahay maxaan deriska ka leenahay maxaan gobolka ka leenahay maxaan caalamka ka leenahay oo aan qeexno danteenna adduunka saaxiibtinimo iyo qaraabo iyo sida guddoomiyuhu u sheegay xidid laguma joogo waxaa lagu joogaa dan annagu horta waa inaan isu sheegno iskana dhaadhicino danta aan leenahay haddaan soomaali nahay meeshaan aan ku naallo adduunka ilaahay nagu beeray maxaa danahon leenahon ku badbaadnaa kuna horumarnaa waa inaan isweydiinnaa yaa saaxiib noo ah ilaa keligeen ma noolaa karno yaa saaxiib noo ah yaa xulafo noo ah yaan dan wadaagnaa xaggee danteennu ku jirtaa mid dhaqaale mid siyaasadeed mid amni wari waxaa la yidhi ama buur ahaw ama buur ku tiirsanaaw waryaan isgarabsannaa oo danteenna iyo dantoodu isla jaan qaadi kartaa waa inaan isweydiinnaa istaraatiijiyada aan qaadanayno iyo tillaabooyinka aan qaadayno si aan dantaas ku gaarnaa maxay tahay mudane guddoomiye arrintaas waxay u baahan tahay marka in dad khubaraa dad ballaaran dad sidan u sheegay ee croskatiina inay wax iska weydiiyaan sidaasaa taladeennuna ku soo aruuraysaa taageerada iyo niyadda shacibkana aan ku helaynaa xataa markaan intaas samayno wax garanti uhu ma jiraan inaan jidka saxaa aan helayno laakiin ugu yaraan annagoo isku raalli ah ayaan go'aamo aan raalli isaga nahay ayaan qaadanaynaa soomaalida waxay ku maamaahdaa wixii laysku og yahay hadday ceeb keenaan canaan ma keenaan waa mahadsantihiin